markab wada shidaal oo lagu haystay xeebta puntland ayaa si nabad ah lagu sii daayey kadib markii dableydii haysatay ay isaga dageen guur habeennimo ah markabkaasi wararka qaar ayaa sheegayay in dableydani ay ku sii daayeen markabka wadahadal xaajood saddex gees ah oo dhex maray iyaga hoggaanka dhaqanka iyo maamulka puntland hase ahaatee cabdiraxmaan xaaji xasan oo ah agaasimaha guud ee ciidamada ilaalada xeebaha puntland oo u raramay wariyaha v o eda jacfar kuukay ayaa arrintaas gaashaanka u duruuray kuna sheegay waxba kama jiraan abaarihii fiidkii tobankii habeennimo ayaa waxaa gacanta ku dhigay markabkaas oo la wareegay ciidanka ilaalada xeebaha puntland si nabadgelyaa iyadoo aan dagaal iyo khasaare midna ka dhicinin halkaasna way ka baxsatay dableydii maarti uu qafaallaa kadib saakay barqadii barqadihii markii uu dagaal kooban dhex maray iyo magaratay dawladda puntland oo mar walba ay ka go-an tahay inaan marnaba wax burgosa laga gelin cid kastoo isku dayda inay ka maarta qafaalato maraakiibta gooshiisa xeebaha puntland marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaah baan ugu xamdinaqaynaa waxaan u sheegaynaa cidda boo isku daydaana inay sidaa iyo si lamid iyo cawaaqib kasii dhigata meeshaa loola kulmi waaya markabka hadda halkee buu ku sugan yahay
markabka hadda wuxuu soo jihaysan yahay magaalada boosaaso halkaasoo ay maaratay dawladdu maaratay puntland ay kula kulmayso dadkaas oo muddo badan hadda beelmahaas lagu haystay maalmahakai lasoo dhaafay marka insha allah waxaan rajeynaynaa inay meeshaa ku nastaan kadibna ay sii wataan safarkooda haddii ala yidhaha halkay ku dambeeyeen raggii afduubka geystay
qarleyda sidaan kuu sheegay habeennibay ahayd iyagaa si si tartiibay uga baxsadeen meeshaas jaarisna maaragtay wadahadallo odayaal iyo waxaas maarata malaha la shaqaynayay arrintaasna maarata si nabadgelyaabay ku dhamaatay maarata saasaan kuu sheegayna haddii ala yidhahda ma weerarka ciidamadu ay ku qaadeen bay ka baqeen oo sidaabay markabka uga degeen mise waxaa jira qaab kale oo lagu soo gebagabeeyey afduubkii markabkaasi lagu haystay inaba haba yaraatee wax madax furashaa oo markabkaas laga baxshana ma jiraan wax gorgortalo laga galayna ma jiraanin dabcan waad garan kartaa ciidanka iyagu wuxuu ku hareeraysnaa ama dhinacyada ka fadhiyey markabka ilaa iyo laba maalmood qiyaasii shalay iyo xalay iyo maantayba kadibna iska horimaadaha ka dhacay maanta laba goor iyo culays badan oo ciidanka dawladdu uu soo saaray sidaas daraaddeed waxay soo dhowaatay in nimankaas ay taladooda kusoo dhamaato inay ka degtaan oo iska dhiibaan markabkaas iyagoo maaragtay naftooda badbaadsanaya waxaa nagu maqaalo ah inuu jiray wadaxaajood iyo wadahadal qaar ka tirsan odayaasha ee deegaanku ay la galeen raggaasi kuna qanciyeen ugu dambayntii in ay markabka isaga degaan adiguna waxaad noo sheegaysaa hadda in awood ciidan oo halkaa ku wajahneed aawadeed ay uga baxsadeen amaba uga carareen wallahi anagoo hadeer maaragtay kolley dawladdu gorgorta kama gelin wadahadalna kama gelin laakiin deegaanka odayaashii joogay iyaga wixii dhex marayey arrintaas arrin iyaga maaragtay dadka deegaankay u taallaba iyo dadkii maaragtay markabkaas saaraa laakiin wax luga oo dawladdu ay ku lahayd haba yaraatee ma jirto sidaa kuu sheegayeen wax u dhaceen insha allahu anagu hameeyadu waxayd in markabkaas iyo hantidiisu iyagoo nabad qaba inuu gacanta dawladda soo galo wadahadalka aan hadda sheegayno waxaa qayb ka ahaabaa la leeyahay in raggan ay markabka si nabadgelye ah ku soo wareejiyaan iyagana aan la dabageli doonin oo faraha laga qaadi doono aan wax dembi a loo raacan doonin annagu arrintaas ma ogin ciddayda ku tiri bilaha iyadaad weydiinaysaan dowladda puntland gorgorta kama gelinin heshiisay la gashay oo arrimahaas ku saabsan haba yaraatee ma jirto bataasa ma jirto marka aan ku leeyahana warka rasmigaa weeye dawladdu ciday heshiis kula gashay in dadkaas la daayo markab kale ay sii daayaan haba yaraatee ma jirto waayahay ma jiray xiriir idin dhex maray adinka iyo qolyihii markabka lahaa shirkad ama dowlad oo ku aadanaa in aad markabkaasi awood ku soo furataan amaba waan waan wixii markabkaasi lagu soo badbaadin karo iyo shaqaalihiisaba in aad samaysaan mise iyadoo aanay wax xiriira jirin ayay dowlad goboleedka puntland si gaara isku xilqaantay oo markabkaasi ay kusoo furatay si gaara dawladda puntland waxay u xilsaaran tahay inay hawshaas waajibaadka dawladda loo idbabay inay xiriir kala samaysay haba yaraatee ma jirto laakiin dadka awdariska waa laga yaabaa inay dad maaragtay lasoo xiriiriyeen iyaga oo ilaashanaya hantidooda iyo dadka iyagu ay ka dhashay oo markabka saaran in sii nabadgeliyaa maaragtay wax lagu raadiyo oo aan dhibaato isa soo gaarin laakiin wax compromise iyo wax heshiis oo dawladda puntland iyo dadka awdariska ka dhexeeyay ma jirinin laakiin de waajibaadka shaqo oo dawladda saaran waxa weeye hantida iyo dadka maaragtay markabkaa saaran inay iyagu ku dadaalaan nabadgelyahooda iyo amnigooda inay badbaadiyaan aada iyo aad baad u mahadsan tahay Ook salaam alaikum.